xanuunka coronavirus ayaa mid meelo badan oo dunida ku faafaya iyadoo ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo xanuunkaasi cabdulaahi xaashi aadan waa soomaali ku nool dalkaasi norway kaasi oo uu ku dhacay xanuunkaasi waxaana sidaa xanuunka ugu dhacay waxa uu dareemay iyo weliba xaaladdiisu sida ay tahay haatan uu uga warramay jaafar kukay taariikhdu kolkay ahayd labaatan iyo sideedii bishii februar ayaa waxaan u safray waddanka la yidhaahdo jarmanka sida caadadu tahay waxaan raacay doon waan soo aadeganeen iyo xaaskaiyo gabar yar oonan dhalay ayaan wada socnay laakiin waagii kolkuu beriyey shaqaan lahaa aroortii kolkaan salaas wax tukaday shaqadii waan aadi waayey waxaan dareemay xanuun jirka ah marka waxay tahay aan garan waayey xanuunku weliba waxaan la soo kacay xanuun lafaha i xanuunaya cunahana aad buu i xanuunayay madax xanuun aad saa'id u ana u ihayey qandhana way hayse matagmatagna way hayse shakigana wuu igu jiray waxaan siri baalku u jooga magaaladu jooga tiin dadkao dhan way og yihiin inuu magaalada joogo marka waxaan siri waxba ha degdegin kuwii shaqada message u dir maanta sidaan shaqa kuma tegi kartid message baan u qoray markaas wuu iisoo qoray wuxuu yidhi maya maya maya maya guriga joog xanuunkii igu soo batay waana qarqaraya anuu markaa gude maalinna way tahay bustaan ku dhex jira waana sii qarqaraya anigo dhan waxaad moodaa inaan dhaxamoonay minus ten degree inaan ku dhex jira aad moodaysa ilkahaas ku intay lufanayay waan soo koobaynaa dhakhaatiirtaadii baad la xiriirtay oo aad la hadashay markii la xaqiijiyey inaad qabto xanuunkan wixii ka dambeeyey adigu maxaad dareentay markaa cabsi xoogli ma kusoo wajahday ma wax iska caadiya baad u arkaysay wallaahi horta qof mu'mina oo ilaahay rumaysanna waan ahay waxaan aaminsanahay xadiidkii nabi maxamed sal slam ahaa wixii kugu dhacay macnaha kuma gefi lahayn kuma gefi lahayn qasbu kugu dhici lahaa way maxaa isi soo taray marka intaa wixii ka dambeeyey maxaa maxaa soo kordhay oo kusoo kordhay xaaladaada wallaahi xaaladda waxaa kusoo kordhay horta xanuun ana weligay intaan noolaa nin kolley afartan afartan afartankan hadda ku dhowdhowahay weligay xanuun noocana ma arag malaria waa igu dhacday afrikaan u joogo limonia xanuunada la yidhahdo way igu dhaceen xanuuno fara badan waan arkay oo kala duduwan cagaarshooga kan la yidhahdo laakiin xanuunkan oo kale ma arag qandhadiisa lamida ma arag sababta tahay aniga oo dhan waan gariirayay waana istaagi waayey waana dhaxan baan dareemayay waana adduunkii o dhan baan nooc kale la noqday dhedhankii iga xumaaday xumad aad u fara badan dhididna wayga socda waana dhexmoonaya marka marka iyadaa dee xanuunku marka face one buu ku jiray kolley jirkaa la dagaalamayay laakiin xumad aad u fara badan bay ahayd markaasa dhakhtarka wuxuu igula taliyey inaan cuno baracetamol iyo banadol qofkii wuxuu kaluu yaqaano baracetamolka marka waxaan cunaya hal gram kanini ah macna shan boqol oo miligram iyo shan boqol oo miligram ah markaas xoogaa yar xumad jibidin yar buu isiin jiray xoogaan ku nafisay macnaha ma fahamta ma lagu karantiilay adiga oo meel gooni ah miyaa lagu geliyey mise waxaa lagu yidhi gurigaaga isku karantiil guriga isku karantiya laigu yidhi xaafad waraaq baa laanta caafimaadka ii soo dirtay waxaa laigu yidhi xaaladaada waan la soconaa kama soo bixi kartid gurigaaga afar iyo toban maalmood waa gartay marka dadka guriga kugula noolna waxaad ii sheegtay in xaaskaaga iyo gabar yaroo aad dhashay ay joogto xaaskuna uu ku dhacay kolley uu ku dhacay laakiin gabadha yartaa doktorka waan weydiiyey wuxuu yidhi ilmaha eber ilaa sagaal waxba ma yeelayo ilaa sagaal jir marka iyada waxba kamadan dareemin ilaa ay haddayaro in yaroo duufduufa mooye way iska ciyaaraysaa siday u ciyaaraysan bay u ciyaaraysaa waxayba leedahay gurigan maxaad noogu xidheen oo waan bixi lahayn soomaalida marka loo sheega xanuunkan amaba idaacadaha ka maqlaan warbaahinta ka dhegaystaan ama ka daawadaan waxaad moodaa cabsi xoog leh in ay qabaan wadamada hadda annaga aan joogno kale dadka aad bay u baqayaan maadaama adigu aad wixii tijaabisay oo xanuunkii uu kugu dhacay oo aad soo aragtay maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhagaysanaya waxaanay maxay yihiin horta xanuunku xanuunada kale uu la mid yahay kuwa malaariyada iyo haddii loo fiiriyo xanuunada hadda kale aad ka sheekeynaysid yaaba inta badan geeridu dadka badan ku dhintaan inkasta geeridu ilahay keena lakiin sab uga dhigaa xanuunkana dee xanuunadaas kolley kama duwano cabsida iyo xoogaa mediaga ay dadku cabsida geliyeen dadku ma garatay xanuunada hadda afrika ku dhaca daacuunka oo kale waa un la mid yahay ma garatay dadku soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan kula talin lahaa ani xanuunkan wuu igu dhacay haddana waan kasoo kabsaday walilaahi alxamdu walmina haddaad xanuunka dareento inaad inuu ku haayo xoogaa hergebaysan tahay dareento lafa inuu ku xunay hadda wixii aan soo sheegay gurigaaga joog dadka ha haligin masaajidka xataa ha tegin dadka ha galaabsanin guriga afar iyo toban maalmood ani hadda waxaan qiyaasay waxaan arkay toddoba maalmood markay ii dhammaatay yaan kasoo fiicnaaday marka dhakhaatiirtu ma xaqiijiyeen oo ma confirm gareeyeen in aad ka bogsatay mise weli waxbaa kugu sii dambeeya oo karantiilkii waad ku jirtaa karantiinka waan ku jiraa dhakhtarka wuxuu igu yidhi toddoba maalmood hore uu igu yidhi maalintii kood wuxuu yidhi ilaa toddoba maalmood buu ku hayni qandhada ay ku haynaysaa kolba banadhoolka cun toddoba maalmood ka dhamaata maalintii sideedaad way soo yaraanaysaa laakiin guriga kama bixi kartid ilaa afar iyo toban maalmood ay dhammaato marka afar iyo tobanka maalmood macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof kuma daarin kartid dawooyinka iyo waxyaabaha aad isticmaashayna waxay ku koobnaayeen oo keliya uun barastamoolkaas ama qandhajabiyaha qandhajabiyahaas bay ku koobnaayeen wax kale dhakhaatiirtu kumaanay qorin may sababta tahay daktarka wuxuu igu yidhi anigu lafteedu waan waxaan u malaynaya in lagu daaweyn karo antibiotic wuxuu igu yidhi si fiican buu igu sharxay wuxuu yidhi antibiotica waxaa lagu daaweeyaa cudurka markuu bacteria yahay cudurkan waa virus viruskuna in vaccine loo isticmaalo ama duritaan cirbad loo samay talaal mooye laguma isticmaali karo antibiotic marka soomaaliya meel kasta ay joogto haddaad soomaaliya joogto walaalayaal intaad aad tagto meeshii la dhihi jiray farmashiga hadhiin antibiotic si aan ku daawey cudurkan antibiotic kuma daawoobayso waxba jirkaaga ha kharibin waxay u baahan tahay bas cabitaan fara badan inaad cabto baracetamolna aad waxoogaa waaya cabdulaahi ugu dambeyntii dadka qaarkood wuxuu uga dhacaa sanbabada buu u degaa mararka qaar neef mareenka buu xanuunkan si toosa ugu dhacaa adigu qufac iyo neefta oo ku dhibta iyo xabad xanuun niyo maalintii koowaad waan dareemay in yar oo qufac ah iyo maxaanku idhaahdaa sanbabada oo xoogaa aad moodo neefta inay igu dhegeyso waan dareemaya
kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi xaashi aadan oo soomaali ah ku nool dalkaasi norway uu ku dhacay xanuunka coronavirus waxaana u warramayay wariyaheena jacfar kukay halkaad weli nagala socotaan waa washington